waa mahadsan tahay daanduray maalmihii lasoo dhaafayba waa ka warhaysaa in deegaano badan oo deegaanka berida ku xeeran oo maaragtay ahna xuduuda kala qaybisa degmooyinka awdheegle iyo afgooye in beryahanba howlgalla xoogle ay ka socdeen howlgalladaasna maanta waxay kusii bii shubteen deegaanka berire horeyna waxaa loo soo qabtay deegaanada sabiid iyo caanoole mareerey iyo moordiinle ciidankana maaragtay dhanka iyo maaragtay beledul amiin ayay shalay cagta soo mariyeen maantana waxay ku biishubteen deegaanka la yidhaahdo berire oo degma ahaan ka tirsan degmada owdheegle waxaana umalaysaa inay usii gurguuranayaan kuna sii jeedaan ciidanka markaan degmada awdheegle xaruntii weyneyd ee beeraha caanka ku ahayd waa gartay degmada berire waxaa joogay xogaga al-shabaab marka ma dagaal la-aanay qabsadeen ciidamada wax yaroo taxshiiradaho waa joognaa iyo maaragtay qaraxoo yaroo meel la dhigay iyo waxsaas maahe wax hadda weyn oo maaragtay xataa awooddii weyneeda wax ku carqaladay jireen ma aysan jirin marka hadda ciidamada deegaanka berire ay ku sugan yihiin ciidanka waxa ay ku sugan yihiin deegaanka berire waana ay ku sugnaa doonaan hadduu ilah raalli ka noqdo waa gartay xaggee aaden xoogagii al-shabaab dhankan iyo degmadii awdheegley dhankaas ilaa iyo janaale iyo maaragtay dhankaasay maaragtay ay ay maaragtay usii gurteen waxaana rajeynaynaa insha allah ciidankuna inay howlgalladooda sii wadi doonaan
berire iyo deegaanada kaleed ii sheegtay dad badan ayaa ku nool marka maxaa ii sheegi karaysaa xaaladda nolosha ee dadkaasi wallahi dadkaasi xaaladooda nolosha waa aad bay marka hore u liidatay laakiinse waxaa ka warhaysaa maalmihii lasoo dhaafo dhan inaa gurmud gaarsiinaynay maalintii shalay ahayd waxaa tagay wasiirka gaashaandhigga wafdi uu horkacayo wasiiro badan oo heer federaal ku jiraan oo ay ku jiraan maxaa la yidhahday maaragtay wafdi heer gobol ah ilaa heer degmo ah ay ku wada jiraan ayaa gaarsiiyey maaragtay xagga maaragtay quutal daruuriga ka saaciday shacabka meesha ku dhaqnaa maamulka gobolka shabeellaha hoosena arrintaas aad buu ula socday waana maaragtay si dhowna waa usoo dhaweyneynaa ma garatay deegaanadan kaleoo la qabtayna waxaan rajeyneynaa insha allah in hore loo sii socdo sabiid iyo caanoole iyo mareerey moordiilanna insha allah waa qorsheedi waa la dejiyey oo goobihii caafimaadka ahaana in dib loogu hagaajiyo xarumihii maamulada ay ku shaqeynayeen deegaanadana la hagaajiyo goobaha waxbarashadana maaragtay dib maaragtay boorka looga jafo oo maaragtay waxbarashadiina ay bilaabato marka sabiid mareerey moordiinle iyo caanoole hadda ciidamada baa ku sugan ciidanka soomaaliya jooga ilaa i beriirana ayagaa jooga ciidanka oo deegaankaasi ugu xooganaay oo qabtay oo gacanta ku dhiganna waxay ugu wen yihiin maxaa la yidhahdaa ciidamada danab oo run ahaantii iyo fourteen october oo run ahaantii ah ciidan hadda maaragtay wakti dhow a ka warhaysad in soomaaliya lasii xoojiyey oo awoodooda lasii siyaadiyey taasi oo keentay in ay maaragtay ciidanka ay la dagaalayaan ee al-shabaab ay si maaragtay fudud ay kaga adkaadaan inta ugu badan meelaha ay ku dagaalameen